dowlada puntland iyo ciidamadeedu waxyaalaha kaba waxay ku jiraan howlgalo ay maarata kula dagaalamayaan argagixisada caalamiga al-shabaab iyo daacish buulaha almadow ayaa waxaa kasoo lilaamaa collaborationka meelo badanna nimanka waa laga qabsaday waana la burburiyey ilaa iyo dhowr iyo sideed iyo toban na waa laga dilay maxaabiisna waa laga hayaa saadkii ay lahaayeen oo meesha iyo labarasaasaat ama raashinaat ama dawahaatena waa laga qabsaday howlgaladana way sii socon doonaan haddii ilaa ina ka dhigo inta laga soo afjarayo haddii ilaa ina ka dhigo dowlada puntland iyo ciidamadeeda kala dejisan baana howlgaladaas dhiyey dadweynaha reer puntland iyo dadweynaha soomaaliyeedna waxaan leenahay argacasada caalamiga waa in laga qayb qaato sidii loo soo afjari lahaa oo loola dagaalami lahaa lagana gacan siiyo dowlada puntland iyo dadweynaheedaba ay diyaar ugu yihiin arrintaa isaga gacan siiyo meel kasta ay joogaana arrimahaas maaragtay ama magaalooyinka baaritaankooda ha haato ama dadka wadooyinka kasoo gelaya haatana control adag baa lagu hayaa iyo baaritaan adag marka arrimahaas oo dhan waa arrimaha operation oo socdo aan rajeynayn haddii ilaahna ka dhigo si dhaqsaay loo soo afsari doono al-shabaab iyo daacish wixii kale kaga sugan xuduudaha puntland waa gartay howlgalkani goorma bilowday wasiir howlgalka ama muddaba waa socday oo loo diyaar garoobayay haddana waa sii socon doona haddii ilaahayna ka dhigo marka wuxuuna ku salaysanya ama ku saabsanya cid kasta oo puntland ama xuduudaha puntland argagixisada caalamiga oo ku jidha ayuu ku saabsanyay si loo soo afjari lahaa deegaanada iyo saldhigyada aada weerarteen waa kuwe maxaa ka dhacay bal dagaalku su u dhacay sawiriga sii waxa weeye dee meelaha deegaamada ay deganaayeen sida madarshood iyo meelaha lamidka oo kale waa dhul badan dhulka la weeraray aqayada lagu laaya oo laga saaray wayna ku wareegeysanayaan kaararka ayay ku wareegeysanayaan marka wayna sii socon doonaan howlgalada wayna sii socon doonaan haddii ilaahna ka dhigo dhulka buuraleyda iyo dhulka banaanintaba waa lagala dagaalamayaa waana go-aamada dowlada puntland ay gaadhay inay dalkeeda deegaamada puntland kaga nadiifiso daacish iyo al-shabaab iyo halmaala iyo cid kasta oo iyadu galalaabso ama rabsho ka wada puntland gudaheeda doonaysa inay ka sareyso waa gartay marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan howlgalkani ma wuxuu jawaab u yahay weerarkii af urur maya weerarkii af urur si jawaab waa ugu yahay laakiin de sideedaba barnaamijka dowladda puntland mar walba ay kula dagaalami jirday al-shabaab iyo daacish iyo cid kasta oo argagixisaa iyo wax soo jiran ahaa ilaa iyo waxa weye xilligii burburka soomaaliya uu dhacay itixaad bay la dagaalantay daacish bay la dagaalantay al-shabaab bay la dagaalantay mar walba argagixisooyinka puntland weligeed way la dagaalami jireen iyo dadweynoodii iyagoo isku duwan bayna iska difaaci jireen waxaa la socotaa dhul badan oo ay iyagoo xoog badan ay soo wareereen in lagama guuleysta lagu laayay sidii garacad iyo suuj iyo sanadkii hore waa la socotaan meelo badan oo lagula dagaalamay hadda ka hor bay la socotaan kurtaga buuraha galgala almadow in lagula dagaalamo oo laga saaray waa la socotaa marka mar walba arrinta tamaarin dadweynaha reer puntland dhammaantii iyo xukuumadooda ay ka dhinaysan tahay bay ahayd ayna kala dagaalamaysay dhulka ay degan yihiin laakiin wasiir mar walba nimankaas maleeshiyada mintidiintii mar walba waxay galaan buurahan almadow maxaa looga saari waayey oo u adkaatay in laga saaro walaalow ma adkaan wax adaga la yidhaahda ma jiro mar kastoo lala dagaalamo waa laga saaraa laakiin dee way kusoo noqnoqdaan buuraha almadow waa buur ballaaran oo weyn wey oo mil istaraatiijiya wey way kusoo noqdaan nafka usoo bidaan haddana mar walba oo isdhibaanba dowladda puntland tallaabo cad bay ka qaada oo kaga saadhacay sida horeba ay uga saari jirta waad ogtahay haddana waxa weeye waxaan rajeynayna haddii ilaahayna ka dhigo ligada soo socda labada buureedba inaan kasoo aftari doono haddii ilaahayna ka dhigo dadweynaha puntland iyo dowladooda isku duuban arrintaa inaan kasoo aftari doono buurahaasoo baan rajeynayna haddii ilaahayna ka dhigo marka buurtan calmadow galgala haddii aan ku ekaano imisa toddobaad baad kusoo afjaraysaan ilaah ciidankii annagu sidaa aan aan rajeynayna ciidamada iyada dowladda puntland oo dacdaheeda kala gedisay ciidamo xoogan weeye oo iskaga filan cid kasta oo maaragtay dhibaato rabta inay puntland ka fiisho ciidamo iskaga filan weeye inkastoo meeshu meel dhib badan ay tahay buuro dhib badan ay yihiin haddana insha allahu aksaan rajeynayna arrintaa lagu saabsan nimankan kale ee dhinacan kale ka dagaalamaya buuraha ee dhinaca bariga daacish iyaga halkey wax idiin marayaan xaaladoodu halkey maraysaa iyaga iyo kuwa kale isukaaya mid weeye cid walba waxa weye ninkuwaas laftigooda si dhaqsaar ayagana maarata wax looga qabanaya manoo kala sukeeyaan labaduba waa cadow calamiya oo ummadda soomaaliyeed ama ummadda islaamka dhibaato ku haya horumarka ummadda soomaaliyeed iyo midnimadeedana diidan ummadda soomaaliyeedna maanta dhibaatada keliya oo ku hadlay cid kastaa soo adeegsatay waa ururada argagixisada ah weeye dowladnimadii soomaaliyeed iyo midnimadii soomaaliyeed la isugu keeni leeyahay marka annaga waxa weeye barnaamijka meedna waxa weeye in si dhaqsaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedada soomaaliya iyo puntland dhammaantood in isku aragti laga noqdo lasoo afjiro ayaan rajeynayna haddii ilahay ka dhigo